asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaan kusoo qaadanaynaa sheekooyinkeenii muhiimka ahaa qayb ka mid waana kuweenii saddexleyda ahaa maaragtay meelaha farada badan iyo aagaga farada badan waxaynaga tusinhayey xubintan murtida maantana waxaa halkan kasoo jeedinhaya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtida maanta ee sida joogtada halkan uga baxda waa mid ka mid a saddexleydeenii waxaa la yidhi saddex saddex bay xaalufiyaan waxaa la yidhi saddex saddex bay xaalufiyaan saddexdan iyaga ayaa saddexdaa xaalufiya waa ayax aboor iyo abaar saddexduba saddex bay xaalufiyaan ayax aboor iyo abaarba saddex bay xaalufiyaan saddexdaasu saddex kale ayay xaalufiyaan aan jilcinno ama aan furfurno ama aan balballaadhinne ayax wuxuu xaalufiyaa doogga arlada eebe ku yaalla ayax wuxuu xaalufiyaa doogga arlada eebe ku yaalla ayax dooggu ama ayax arladu xaalufshaa aboor udbuhu xaalufshaa ama udbuhu ama aqalku xaalufiya aboor aqalku xaalufiya sidoo kalenta abaari waxay xaalufisaa uunka iyo adduunyada intaba ayay u geysataa xaaluf dhibkiisu aad iyo aad u sarreeyo marka mid doogga unbuu xaalufiyaa ee caws waxba ma yeelayo midna aqalada iyo haddii eebba idmahayo dufullada saaran iyo udbaha ayuu xaalufiyaa eh wax kaleentoo dhiba ma geysanhayo midse waxay xaalufisaa guud ahaanba adduunyo iyo arlaba ayay xaalufisaa wax nool iyo haddii ilaahay idmahayo iyo dhulba xaaluf ayay ka dhigtaa oo siigaa ayay baddaa waana midda abaarta loo yaqaano waana midda ugu halista badan waxaan u malaynayaa hadda ayuxu qolada madaxda inoo ah ayaa ayixii ah madaxdeenna ama madaxda dadka af soomaaliga ku hadlay ee eegga nool waxaa la dhihi karaa waa ayax ee madax ma ahan oo iyagu dee wax alla wixii horumar ahaa wax alla wixii midnimo ahaa wax alla wixii wanaag ahaa ayay inaga xaalufiyeen marka ayax u dah xitaa midnimadii iyo isku xidhnaantii iyo dadka waxbarashadoodii tacliintoodii iyo waxoo dhan bay xaalufiyeen marka taa iyaga waxaad u daysaa ayax u dah kuwa aboor baa isna jira aboor waa midka xaalufiyey sida afkeennii oo kaleento dhaqankii qoysaska ee furiinka farada badan qoys burburka caruurahan maaragtay haddii ilahay kuwa idmahayo hoyooyinkood ay wada singal maadaga waxaan la dhaho ay sheegteen iyo luuqadaha qalaadi aanna aqoonin iyo raggan wada dhuqubayska ah kuwaasna waxaan dhihi karnaa waa aboor oo aqaladii iyo qoysaskii aad iyo aad isugu tiirsanaa ayay xaalufsheen waa qodobka saddexaadee abaar baan dhihi karnaa waa middan xaalufisay dadka cibaadadiisii ee uurka dadka cuqdada gelisay ee qabyaaladda inugu beertay ee dhinac walba ummaddu uga ciirsan weydey saddexdaasba saddexdaas ayaan ku sheegi karnaa waa waxyaalaha ina haysta markaan sida tooska ee hadda muuqata xubintan oo ayna leedahay si la mid aan u turjinno qaybaha iyaga ah ayay inoo muujinaysaa waana mid la dhihi karo waa xaqiiqo waana biyo kama dhibcaan waxaa la leeyahay saddex saddex bay xaalufiyaan ayax aboor iyo abaar ayax aboor iyo abaar saddexduba saddex bay xaalufiyaan maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa weeye sagaaro saala aan qarsoomaynin bay aasta sagaaro saala aan qarsoomaynin bay aasta